بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين maanta sidaa horey loo sheegay waa gabagabadii tartan aqooneedkii kadiska ahaa ee soo socday bisha ramadaan haddaba haddii rabbi idmo xaafadood xaafada wadan garowe iyo xaafada wada jir garowe xaafad walba waxay nasiib ulahayd lix su-aalood ayay xaafad walba nasiib ulahayd haddii aan ku hormaro xaafada hodan garowe waxay ka jawaabtay su-aalahoodii lixda ahaa waxay ka jawaabeen laba kamid ah ayay ka jawaabtay halkaa waxay ku heshay afar dhibcood sidoo kale waxay heshay dhibic ka faa'iidaysiya oo ka timi xaafadda wadajir garowe guud ahaan wadarta dhibcaha xaafadda hodan ee maanta oo tartanku uu final yahay waa shan dhibcood xaafadda wadajir garowe waxay ka jawaabeen su-aalahoodii saddex ka mid ah cafan laba ka mid ah ayay ka jawaabeen halkaas waxay ku heleen afar dhibcood ayay ku heshay xaafadda wadajir garowe sida oo kale waxay heshay hal iyo bar ay ka heshay su-aalaheedii mid kamid ah oo su-aasha qur-aan kariimka ahayd iyo halka faa'iidaysiya oo ka timi xaafadda hodan garowe wadarta dhibcaha xaafadda wadajir garowe maanta waxa weeye lix iyo bar dhibcood ayay haysata xaafadda wadajir garowe tartankan gabagabadiisina guusha waxay ku raacday xaafadda wadajir garowe hambaliyo hambaliyo xaafadda wadajir garowe wadajir garowe waxay noqotay horyaalka xaafadda sanadkan haysta ee koobka kadiis jambiyonkaas sanadkan afka wadajir garowe ayaa ku qaadatay xaafadda wadajir garowe waxayna ka qaadanaysaa gebi ahaanba koobkaas kadiis warbaahinta radio garowe halkaas ayay ka qaadanayaan xaafadda wadajir garowe haatan sidii barnaamijka taxanada inoo ahayd oo xaafaduhu ay inooga barteenba labada xaafadood min hal mas-uul ayaa kasoo istaagaya si markaasi xaafadda uu matalo waxaan ku horumarayaa xaafadda hodan garowe oo kaalinta labaad iyana loo caleemo saari doono ama gashada kaalinta labaad waa xaafadda hodan garowe hal mas-uula ayaa soo istaagi doona oo markaasi mahad celinta halkaa ka bilaabi doona xaafadda hodan garowe mid kamida u tartamayaashii xaafadda hodan garowe ayaa haatan soo istaagay dhinaca mikrofoonka ayuu socdaa waxaana lagu wadaa inuu halkaas ka jeediyo kelmad qiimo iyo qaayo xambaarsan bismi llahi raxmaan iraxiim salaam ullahi calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhammaan marti sharafta iyo mas-uuliyiinta idinka yimid dowladda puntland salaan kadib waxaan u mahad celinayaa tartamayaasha iyo taageerayaasha labada xaafadood ee xaafadda hodan garowe iyo xaafadda wadajir garowe waxaan leeyahay dhammaantiin aad baa umahadsantihiin mudan yaaliya marweyin marka saddexaad waxaan u mahad celinayaa guddigii sida sharafta leh oo quruxda badan oo wanaagsan usoo qabanqaabiyey muddada soddonka cisho ah haddana u dhameeyey barnaamijka tartanka aqoon-is wadaarsiga ka soconayay tadiyo garowe bisha ramadaan waxaan leeyahay guddigaasina aad buu umahadsan yahay ugu dambeyntii si khaasa ayaa waxaa ugu mahad celinayaa xaafadda xaafadda wadajir oo markii labaad ka guulaysatay xaafadda hodan garowe xaafadda hodan garowe iyo taageerayaashadana waxaan ka codsanayaa inay si sharafle ugu kacaaniin oo u sacdiyaanin maadaama ayna ka guulaysteen taageerayaashii iminka xaafadda wadajir garowe ayaa sacdinaya oo xaafadda kale ugu hambalyeynaya guusha ay gaareen bismi illahi raxmaan raxiim waxaan rabaa inaan wax yar ka bixiyo xaafadda hodan iyo halkay dhacdo xaafadda hodan waxay dhacdaa koonfur bari garowe waxay xuduud la leedahay saddex xaafadood oo kale ah wadajir garowe iyo horseed garowe xuduudda ugu ballaarana waxay la leedahay xaafadda hanti wadaag uu xuduudku yahay wadada sheekh cabdiqaadir nuur faarax jeer sidoo kale waxaan rabaa kelmad yar oo waxa weeye briefa inaan u jeediyo xaafadda wadajir waxa weeye waxaan leeyahay horta ladax ninka yaqaan baa rin karinta xaafadda hodan mar labaad bay janis siinaysaa labadii kun iyo iyo iyo tobankii waxa weye janis bayna siiyeen waxay dhaheen halkudhig ba ahaa oo ahaa waxa weeye haddii aydan saddex xaafadda hodan koobka aydan kow iyo labo iyo saddex iyo afar ayda dhaheen walaalayaalow halkaas iska dhiga waxa weeye xaafad yar oo docda ka soo baxday oo waxa weeye intay xuuni ku tiri koobkiina ka qaatay mar labaad baa waxa weeye janis layna siinaya waxaana la leeyahay maadaama waxa weeye oofin weydeen ballankii hore oo ahaa inaa koobab ka tirsaanin sida xaafadda hodan oo qaaday koobkii labada kun iyo toddobadii labada kun iyo sideedii labada kun iyo sagaalkii iyo labada kun iyo tobankii janiskan labaad annagu waxaan rabnaa inaan helno bal xaafado na dhinac istaago oo dhaha annagu saddex koob ugu yaraan baanu haysanaa iyo afar kooba mar hadna xaafad intii waxa weye intay nagula kufto intay nagula kufto waxa weye hadda hal koob nala soo dhex istaagaysa balaaay fiiriya waxyar waxaa la rabaa in koobka ay isku xidisaanin maanta waa jaaniskii labaad annagu mar dambe aynu sii mayno waxaa laga yaabaa xaafadaha kale ee waaberi iyo kowda agos iyo hantoodaag iyo israac iyo horseedba aanu janiska janis laba iyo saddex doon siin doono insha allah haddii aan idno laakiin waxa weye waa nagu yaraanaysaa inaan wada jirma damba janis siino wasalaamu ullahi calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aad buu maadsan yahay aad buu maadsan yahay utartamahaasi xaafadda hodanna garowa ka socday maasha allah kelmad qiimo badan ayuu halkaas kasoo jeediyey sida uu sheegayna xaafadda hodan garowe waxay kamid tahay ama ay tahay xaafadda ugu koobabka badan koobkan kadis ee tartan aqooneedka labadii kun iyo toddobadii sideedii sagaalkii iyo tobankii afartaasi sano xaafadda hodan garowe ayaa koobka haysatay sadexdii sano ugu dambeeyey xaafadda wadajir garowe labadii kun iyo koob iyo tobankii ayay koobkaan qaaday markii ugu horeysay oo xaafaddu ay hamuun koobka uqabtay labadii kun iyo koob iyo tobankii labiyo tobankii xaafadda antiwadaag ayaa koobkan qaaday walow sanadkan aysan kaalimihii looga bartay xaafadda antiwadaag aysan soo gaarin laakiin aan rajeynayo sanada dambe inay dadaali doonaan xaafadda wadajir garowe sanadkan ayay mar labaad koobkii haddana guriga geysteen waa xaafadda wadajir hambalyo ayaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba xaafadda wadajir garowe oo koobka qaaday haatan waxaan ku laabanayaa xaafadda wadajir garowe oo haatan koobka iyadoo sida la sheegayba qaaday wadajir garowe waxaa laga sugayaa mid kamid a utartamayaasha xaafadda oo mas-uuliyiintaba xaafaddu ay soo aamintay oo markaasi guddoomiyaha ayaa soo istaagay waktiguna waa igu yaryahay marka xaafadaha waxaan ku codsan lahaa in waktiga laisoo koobo wadajir garowe gudoomiyaha ayaa soo istaagay gudoomiyaha kelmadiisa waxay la tahay halkaasu ka bilaaban doona gudoomiye waktigaana ku xisaabtasana koob
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي and and دمان حرين أن أرير دين شو وحن ربا لبا أرين بوان ربا and dadka meesha jooga dhammaantood inaan salaamo sidoo kalena cuddaar yar oo aan martida ka codsanayo waxaana dhin maanta o dhan tartan ku jiray marka anoo sharfaya inaan maanta oo dhan tiriyo iyagoo weliba mudan runtii waxaan jeclahay inaan aada iyo aada anoo ugu mahad celinaya inaan si guud u salaamo aanan cidni ka tegayn dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب waxaan rabnaa inaan ka hormarino barnaamijkeyga ka hor cududaar yar oo ah sidaad aragtaanba wararkii xaafadda weji looga bartay sida xaafadda walaalaheena hodan meesha kama ay muuqdaan taasna waxaa u sababa arrin nagu dhacday oo nin ganacsada ah oo aada u garanaysaan oo magaalada kamid ah waanu aaminay inuu arrintaas wuxuu noo galay annagoo aan uga xumaan inaan idinla socodsiino annagoo weliba magaciisa ka sheegeyn aada iyo aad baad u garanaysaan yani inaad u ogaataan arrinta labaad waxaan rabaa inaan taxsaalankan uga diro nin dhalinyarada kamid ah weliba tartamayaasha xaafadda wadajir oo noogu qornaa inuu tartamo ay xalay ku timid tacsi oo ah saaxiibkeena aha aada wada garanaysaan cali axmed cabaas oo ay eedadiis dhimatay waxaan leenahay ilaahay ha u naxariiso inagana samri iimaan hana ilaahay hanaga siiyo waxaan rabaa inaan ku xejiyo xaafadda wadajir xaafadda wajir idinka sheekeyn mayno waa xaafad aada iyo aada taariikh u leh waa xaafaddii ugu horeysay magaalada garowe waa xaafadda runtii hooyada u ah xaafadaha maga caasimadda waa xaafad runtii ay ku taallo ama ay locationskeeda kamid yihiin meeshan weyn ama holakan weyn aynu hadda fadhino runtii xaafaddu waxay leedahay taarikh aan halakan ugu soo koobi karin xaafaddu waxaad ogtihiin dhalinyartu reer garow waxay ku tartamaan koobabkan iska localka oo magaalada ah waxaad ogtihiin xaafaddii caasimadda dhan sharafta usoo hoysay sanadkii labadii kun iyo sideed inay tahay xaafadda wadajir oo kasoo qaatay oo kasoo qaaday xaafadaha puntland oo dhan sharaftaas ayay xaafaddu leedahay xaafadda waxaa ku yaalla meelo badan oo caanah waxaad ka heleysaan hadda dadka raba inay dalxiiska u yimaadaan oo kale waxaad ka heleysaan senior site ama meelaha dalxiiska ah ama museum si aad u garansaan hadda meelaha taariikhaha yani lagu ururiyo waxaad ka heleysaan waxaad ka heleysaan gurigii ugu horreeyey oo magaalada laga dhiso waxaad ka heleysaan masjidkii ugu horeeyey oo laga dhiso magaalada
waxaan jeclaan lahay in gudoomiyuhu inuu noo soo gaabiyo maadaama waktigu nahay mas-uuliyiin fara badan ay jiraan taariikhda xaafadda lama soo koobi karo sidaan filaya
runtii guddiga igama iga markhaanti kaca inaan soo koobi karin waxaan rabaa inaan intaas kusoo kaabiyo taariikhda xaafadda xaafaddu waxay haysataa koobkii aan ka qaadnay isla walaalaha iyo xaafadda hodan labadii kun iyo kob iyo tobankii kana uu noqonay kii labaad waxaanu leenahay walaalaha ifrin baa raba inaan diro waxaan rabaa inaan idhaahdo wixii aan awalba dhihi jirnay oo ah walaalayaal idinkama badino waanu idiin badinay waxaad ku faani ka dhaan maanta in caasimadda laga helayo dad idinkoo kale ah oo walaalihiina oo aqoon leh oo heer garowe iyo heer puntland iyo heer soomaaliyaba u tartami kara inay inaad yani ku kalsoonaataan ay jiraan isla magaalada runtii saad magacaba ka aragtaan xaafadda wadajir waxay ka turjumaysaa waa xaafad ishaysata waa xaafadda ku caanbaxday amniga magaalada oo aada iyo aada muhiim u ah waa xaafadda waxaana la dhahaa xaafadda murtida iyo hal abuurka intaas ayaan uga baxaya xaafadda wadajir waxaan rabnaa inaan ku xejiyo tartanakan intii socday iyo wixii aanu ka faa-iidnay tartanakan waxaa tartan aada iyo aada u qiimo badan oo runtii ay ku mahadsan yihiin cid allaala iyo ciddii maskax iyo muruq iyo maalbay ka geysatay oo ay ugu horeeyaan jaamacadda bariga africa sharikada geyigana oo golis waxaan rabaa runtii inaan er ere aan ku cabiro ihahdo sharikada golis waxaan leenahay erey ah golis weyna gargaartay geyigeenana waa mid ka caan ah sidoo kale jaamacadda bariga africa waxaan leenahay jaamacad aan la ilaawin iyo waa indhihii ummadeena waxaan leenahay raadiyooga garowe tartankii rabadaanka rool weyn buu ka ciyaaray sidoo kale muasasadeena muasasada minhaaj iyadana sidoo kale aada baan ugu mahad celinayna kaalinta ay ka geysatay iyo cid allaale ciddii fikir ka geysatay waan mahad celinayna tartanku tartan aada u qiimo badan buu ahaa waxaanu ka faa-idnay isdhexgalka bulshada dad badan oo aan aqoon baanu baranay dad badanna wayna barteen sidoo kale waxaan ka faa-idnay aqoon waxaan rabaa codsi yar inaan u diro guddiga barnaamijka ee tartanka diyaariya tartamayaasha runtii tartankan waxaa loo qabtaa waa xaafadaha codsiga aan ku darayna kawada jiraan waxaa weeyaan in sida maanta oo kale xafladda lagu daro ciddii tartankaasi intuu socdo su-aalihii ka baxay soo diyaarisa ama buug ka soo qorta in ayaguna abaalmarin ay leeyihiin in arrintaas ayadana ay guddiga waa codsi xaafadda wadajir ka socda in arrintaas ayaguna ay baarkeen ugu dambeyn waxaan u mahad celinaynaa dhammaan marti sharafka ka soo qayb gashay xafladdan oo ay ugu horeyso culimada ay ugu horeyso madaxda dawladda oo ay ku xigaan ciidanka booliska xubnaa ka socda dawladda hoose guddoomiyaha guddoomiyaha gobolka runtii aada iyo aada baan ugu mahad celinaynaa sida ay noo soo yani noogu soo camireen ama nooga soo aqbaleen yani xafladdan waxaan rabaa inaan kusoo gebagabayno xa- walaalahayo xaafadda hodan waxaan mar labaad ku celinaynaa walaalayaal tartanku muhiimadiisu waxa weeyaan in aqoon la kala faa'iido een, iyo in la isbarto intaasna guusha ugu weyn aynu ka helnay waa intaas waxaan leenahay mar labaad idinkamaanu guuleysanay waa idin guuleysanay waxaa jirta oraah ingiliish ah oo dhahaysa the success the success een, oraahdu waxay leedahay waa the success does not mean the absence of failures, but it means the attainment of ultimate objectives. And waxaa kaloo jira mid aan carabiya oo dhahaysa al-insaanu saliim huwa alladii ya'khudhu huwa alladii ya'khudhu duruusa can fashli waxaan rajaynaynaa insha allah idinkoo maanta taa ka cibro qaadanaya inaad tartamayaasha dambe inaad kabaha kala bixi doontaan cid allaale iyo ciddii idin soo aegsato asalaamu calaykum waraxmat
waa hagaag hambaliyo aada u mahadsan yahay guddoomiyaha xaafadda wadajir garowe oo ah galabta ammaantaba xaafadda loo caleemo saaray horyaalka xaafadaha tartanka kadib ee warbaahinta radio garowe yacquub ayaan ku wareejinaya laakiin xaafadda wadajir garowe boorkan fail unitri halkaa waxaa ku qoran xaafadda wadajir iyo hodan oo ay dul saaran yihiin xaafadda wadajir oo wankii dowladda hoose oo matalaysa iyo hodan garowe oo jaamacadda bariga africa iyo gulis oo dhexdhexaadka runtiina kaalin mugle barnaamijka geysatay dhinaca marka haddii boorka ay soo ilaaween koobka ayaa xaggooda naga soo jira halka boorarkan laba ay isdaba dhigteen xaafadda hodan garowe oo halka boorarka ay hodan marka yacquub ayaan siinaya si barnaamijka halkaana ku sugo adayuu mahadsan yahay siciid waxaan rabaa in mas-uuliyiinta sharaftilan u yeerayo aan hal daqiiqa aan siiyo oo hadalka lasoo koobo si aanu waktiga kulaaday aanu ugu kala gaarno danahani waxaan jeclahay inaan ka bilaabo gudoomiyaha guddiga garsoorka bisha rabadaan oo dhanba joogay cabdiraxmaan ibraahim diiri hal daqiiqa ayaan siinayaa si kelmadii mahad celinta iyo kelmadoodaba ujeediya
بسم الله الرحمن الرحيم وقtigu waa yar yahay waxaan filayaa wakti badanna meesha waa fadhinay runtii waxaan rabaa inaan laba kelmadood kusoo koobo haddii eeba yiraahdo kelmad waxa weeye tartanka iyo habsocodkiisii tartankani wuxuu soo bilowday bishii barakeysaneed ee ramadaan ilaah subxana wa taala aan ka baryayno inuu ajarkeedana siiyo xaafadaha ku tartamayana waxa ahayeen xaafadaha magaalada garowe lixda xaafadood ee magaalada ah gaar ahaan xaafadaha kowda agost xaafadda hodan xaafadda wadajir xaafadda horseed xaafadda waaberi ayaa tartankan ku tartamayey xaafad walbana haddee kaalin bay ku hareysay iyadoo markaas haddee taas waxa loo aaneynayo iyo waxay tahay waxyaalo badan la dhihi karayo waxaa isku soo haray ugu dambeyntii xaafadda xaafadda horseed oo gashay kaalinta saddexaad iyo xaafadda hodan iyo xaafadda wadajir oo maanta aynu ufadhino oo tartankeedii aa arkayseen haddaan ka tilmaamo su-aalaha habkii loo soo diyaarin jiray iyo guddiga shaqada uu qaban jiray de runtii ramadaan oo dhan waxay nagu ahayd inaanu ku fadhino mararka qaybtooda buugaag aanu anagu dhiskaas garaynano aan niqaashayno aan ka niqaashayno dadka waxaan usoo bandhigi lahayn waxaana filayaa bulshada ayaa markhaati nooga ah tartankani inuu ka duwanaa tartamadii hore iyo guud ahaan tartamada baxa markii la fiiriyo maadooyinka ka baxa ama su-aaluhu nooca ay yihiin su-aalo diiniya kuwo culumta kala gadisana tartankani waxaanu iska ilaalinay oo meesha aanu ka saarnay waxyaalaha bulshada ama bulsho weynta ama ardada gaar ahaan micnaha weyn aan ugu fadhiyin inaanu ardayga weydiino waa arki jireen tartamada kale waxaa dhaca waxa wey mararka qaybtooda isweydiiyo caaracaaradu intee lagood leedahay iyo dabsigu ma duulaa mise ma duula iyo wax noocaas oo kale ah inaan wixii ka dhigno wax ardayguna uu ka faa'iidayo dadka kaloo dhegaysanayaana ay faa'iido ka helaan arrinkaas waxaan aada iyo aada ugu ammaanayaa oo ilaahay subxana wa tacaala bacdigiis fadligaa iskale guddigii tartanka xubnihii nala shaqaynayay ama ila shaqaynayay ama aan wada shaqaynaynay waxaa arrinkaas iska leh ururka horumarinta ardada jaamacadda bariga africa ee usdo oo isagu qaabilsanaa su-aalaha diyaarintooda oo xubno badan oo guddiga kamid a isaga ay ka socdeen ilaa sideed boqol iyo konton iyo xoogaa su-aalood ayaa baxay tartanku intuu socday waxaanu rajaynayna insha allahu tacala intaanu ururino inaanu buug ka samayno oo dhaxalgal uu noqdo haddii eeba yidhaahdo waxaan intaa uga gudbayaa waxaan si gooniya ugu mahad celinaynaa haddii eeba yidhaahdo raggii nala soo shaqaynayay gaar ahaan idaacadda raadiyo garoowe siciid iyo farsamo yaqaankeena qaaliga ah oo si fiican runtii noola soo shaqeeyey waxaan mahad gooniya u celinaa shirkadda golis telecom muasasada alminhaaj oo maalgelin kaga qayb gashay labaduba iyo dawladda hoose oo iyadu taageero dhanac dhinac kasta ah bixinaysay jaamacadda bariga africa hoolkeedii maanta ugu dambeyn aynu ka faa'iidnay oo aynu fadhino transportationkeeda iyo weliba dadkii wax soo diyaarinaya dee ururka body ka mid a jaamacadda bariga africa uu yahay dadkaasoo dhan waan u mahad celinaya iyaanan ilaaweyn inaan u mahad celiyo mas-uuliyiinta meesha fadhiya wasiirada gudoomiyaasha gudoomiyaha gobolka duqa magaalada mas-uuliyiinta kale o dhan dhammaantood ma wada tirin karayo culimada iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha rag iyo dumar waxaan idin leeyahay insha allahu tacaala waxaynoo ahaan doontaa tartan dambe iyo ramadaanka soo socda haddii eebe nafina ku gaarsiiyo wasalaamu calaykum waraxmatullah waxaan rabaa inaan tilmaamo raalli ahaada waxaan rabaa inaan tilmaamo tartan kale oo muhiima jiray weliba si gooni aan rabaa inaan ugu tilma- ugu mahad celino idaacadda tartanka ama barnaamijka loo dhaqanka islaamka oo aada aragteen masaajidada waxay ka qabatay biyaha qabow oo taraawiixda markii la tukaday kadib la cabi jiray nadaafadda masaajidda aad iyo aad baan ugu ammaanaynaa raadiyo garowe gaar ahaan yacquub oo barnaamijka ka shaqaynayay wasalaamu calaykum waraxmatullah
aada ba mahadsan tahay rag badan oo saaxiibaday mirig ka mid yihiin xaafadooda jir bay leeyihiin inay u guuraan rabaan wada jir marka meel loo guuri kara hadda noqotay cobland maadaama haystaan waxaan jeclay iminka inaan u yeero waktigan inay soo kooban baan rabaa sida cabdiraxmaan oo kale aan laiboobin ururka ardayda ku midaysan yihiin jaamacadda bariga africa ayaan jeclay inaan u yeero guddoomiyahooda maxamed axmed ayaan kelmad siinaya hal daqiiqa ayaana jeclahay inaan siiyo
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم waxaan umalaynayaa waktigu waa hal daqiiqo sida uu yacquub ka dhawaajiyey waxaan rabaa inaan hadalkayga u kala qaado marka hore salaan marka ku xigana mahadcelin marka ku xigana kelmed aan rabo inaan ka idhaahdo doorka ururka ardada jaamacadda bariga africa uu ka qaatay barnaamijkan qabashadiisii qabanqaabadiisii iyo dhamaystirkiisa oo maanta loo fadhiyo iyo waxyaabo dhowra ama qodob muhiim u ah bulshada oo aan rabno inaanu dhawaan dhaqaajino aanu rabnay inaan la socodsiino dadka goobta jooga iyo inta idaacadda igala socto intaba marka hore waxaan salaamayaa mas-uuliyiinta dawladda heer qaran heer gobol iyo heer degmo waxaan kaloo salaamayaa culimada iyo cuqaasha iyo tartamayaasha iyo guddiga iyo idaacadda garowe iyo dhammaan baxda saxaafadda yaana ilaawin ciidamada ammaanka iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha barnaamijka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan rabaa inaan u gudbo inaan u mahad celiyo cid kasta oo gacan naga siisay ka urur ahaan arrintan mahadda koowaad labaad iyo saddexaad waxaan u celinayaa runtii guddiga arrintan gacanta ku hayay madaxa banaan oo arrinta tan kasoo qaatay door muhiima mahadda ku xigtana waxaan u celinayaa idaacadda radio garowe mulkilayaasheeda madaxdeeda weriyaasheeda iyo farsamo yaqaanadeeda intaba waxaana leeyahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin shaqada aad u haystaan waddanka mahadda ku xigtana waxaan u celinayaa dhalinyarada runtii howlkarka ah hufnaanta muujiyey inta barnaamijku socday oo ka mid ah jaamacadda bariga africa ardada dhigta guud ahaan gaar ahaan ardada ku jirta ururka ardada jaamacadda bariga africa oo runtii ahaa dadka meeshaan aad maanta joogtaan sidaa u eg dadkii doorkaas ciyaaray ilaa haddana weli hawshoodii wata aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa waxaana dareemayaa inay aqoon ku salayeen shaqada ay qabteen waxaana leeyahay abaal iyo ajar labadaba waad ku helaysaan haddii alla idmo intaa kadib waxaan u gudbaayaa kelmed kooban oo aan rabo tartankan muhiimadiisa iyo wixii loo qabtay waxaasna waa laga hadlay arrinta aan rabo inaan aan ku dhawaaqo maanta halkaan ka ilaamiyo xafladan uga faa'iidaysto maadaama dad mas-uuliyiin ay joogaan waxa weeye waayadan dambe waxaa jiray barnaamij aad iyo aad ay ummaddu uga qaylinayso oo la yidhahdo tahriib waxaan maanta halkan ku dhawaaqayaa jaamacadda bariga africa ardadeeda oo ah jaamacadda ugu faca weyn puntland uguna faracyada badan soomaaliya inta badan kelmadaasaan isticmaala waana run waana maragma doonto waxaan rabaa inaanu ku dhawaaqno inaanu bilaabayno wacyigelin ballaaran oo runtii aanu rabno inaanu meel walba luuq walba albaab walba garaacno daaqad walba oo la garaaci karo macquula garaacno inaanu dadka u sheegno anagoo kaashanayna idaacadaha abwaanada dawladda culimaa udiinka iyo cid kasta oo ay arrintaas khusayso waxaanu rabnaa arrintaas inaanu insha allah aan usoo bandhigno dadka ay khusayso dadkaanina waxaan dareemaya inay yihiin dadka arrintaasi ay gubayso oo aqoon-yahanka yacquub baa ninkayga taagan oo waktiga igu soo kiirkiirinaya aad iyo aad baa umahadsan tihiin waxaan mar kale umahad celinaya kasoo qaybgalayaasha barnaamijka guud ahaan si gaara waxaan umahad celinaya o aan hadaayo ka tegey guddoomiyaasha dugsiyada sare ardada oo runtii ah dhalinyaro aad iyo aad aan u wada shaqayno goobtana ku sugan waxaana intaa kusoo koobaya barnaamijkayga assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
aad ayuu mahadsan yahay gudoomiyuhu waxaan rabaa inaan marka kana kelmad siiyo agaasimaha idaacadda cod bulsheedka puntland radio garowe axmed cawil jaamac hal daqiiqa ayaa isagana jeclaan siiyo agaasimaha
بسم الله الرحمن الرحيم السلام يا أن أمدا ماشى اسكو تمي أن وحنا ما علينا يا حافظة ما أنت قاضي أن كوبكي أن ترتنا أقونت ك كذي بشر بدن ريدي قروي سودي aad baan ugu faraxsanahay in maanta inuu kusoo gabagabo xarunta howlka jaamacadda bariga africa aad baan ugu faraxsanahay waxaan aan rabaa halkan inaan ka caddeeyo barnaamijkan in loo qabtay sidii xaafaduhu ay u kala faa'iidi lahaayeen bisha barakaysan ee rabadaan muddada aan soo wadnay tartankaasna oo u mahadcelinayna dadkii kala duwanaa ee ka- ka qayb qaatay ugu horeyso ardada jaamacadda bariga africa guddigii hawsha soo waday iyo weliba wariyaasha kala duwanaa ee u guntaday inay barnaamijkaas uu hirgalo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan kaloo halkan mahad ugu soo jeedinayaa dowladda hoose ee degmada garowe qeyb lixaad leh ka qaad- ka qeyb- ka qaadatay iyo weliba shirkadda golis maaasasada manhaaj aad baan ugu mahad celinayaa iyaguna sida ay u dhiirigeliyeen xaafadooda kala duwan halkan waxaan ka cadaynayaa in maanta ay tahay maalin aada u ballaaran oo muhim ugu fadhida een, shaqaalaha iyo weliba maamulka idaacadda radio garowe kaasi aan u jeedno sida ay bulshadeena ay u daneynayaan barnaamijyada dhiirigelinta ah ee kala duwan ee radio garowe ugu talagashay inay bulshadooda ay la wadaagto een, waqtiga oo yar daraaddii aniga oo soo koobaya een, haddii aan dul maro barnaamijyada radio garowe maalin kasta ka baxa een, waxay gaarayaan sideed barnaamij oo markaynu bishii a- aynu xisaabino noqonaya laba boqol iyo afartan barnaamij Een, waxaa intaa dheer wararka eh, duwan oo soo siyaada idaacadda radio garowe mar kasta bulshadeeda way la wadaagtaa Een, guud ahaan sanadkii dhaweyd oo kale waxaa ka baxay idaacadda radio garowe laba kun sideed boqol iyo afartan iyo afar barnaamij oo ay dheer yihiin barnaamijyo kale oo ah een, sida sanad guurooyinka iyo weliba barnaamijyada kale ee bulshadu ay u baahan tahay Een, een, marka yacquub ayaa igu qaylanaya ma sii wadi karo aad baad u mahadsantihiin waana ka mahad celinaya sida aada waxa weeye loo soo agaasimay munaasabadan aadka qiimaha u leh
dadka waxaan isugu jecelnaha ninka waktiga ii dhowraa aad ayuu mahadsan yahay Een, waxaan rabaa intaan jaamacadda bariga africa u yeerana u yeero shirkadda isgaarsiinta ee golis ee een, dhaqaalahan bixisay inaan waxaan jecla uga yeero hadduu allah wadara idmo Een, cabdinuur maxamed jaamac een, gaarda yare waa madaxa ee suuqeynta ee golis Een, lacagna waa bixiyeen laakiin daqiiqad baan siinaya ayagan
بسم الله الرحمن الرحيم waxay horta hadii daqiiq la siiyay waa inaan cidna aan salaamin cidna u mahad celin ee aniga dan iska sheegayga aan ka hadlo laakiin samayn maayo dhammaan dhammaan waan salaamayaa dawladda madaxda gobolka degmada jaamacadda bariga afrika guddiga raadiyaha saxaafadda waxaan rabaa ugu horeyna inaan u mahad celiyo xaafadaha tartanka gelayay gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa xaafadda wadajir oo lambarka koowaad gashay iyo xaafadda hodan oo laba gashay iyo horseed oo saddex gashay ee, xaafadda ee, kow gashay baana si gaar ah ugu sii mahadcelinayaa oo aan leeyahay ee, guushaasi waa ilaahay fadligiisii kabacdina waa dadaalkiina iyo aqoontiina Ee, runtii annaga golis ahaan waxaan maalgelinaa tartamo badan oo kan uu ka mid yahay ee, kii qur-aanka ayaa hadda lasoo gabagabeeyay aad ogtihiin kariimkaha gobolada puntland oo dhan kii xaafadaha oo puntland oo dhan ayaa hadda soo socda kii secondaryyaasha iskuulka ayaa ka mid ah ee waxaa ka mid ah idaacado kale oo inaga gaar noo ah alxikma oo dugsiyada dhexe garow waday ee kuwaas oo dhan shirkadu waxay ula dan leedahay in la isdhex galo oo dadku aqoonta iyo arrimaha bulshada iyo ee maaragtay ee xaggaas loo jeedsado oo waxyaalaha xunxun iyo maalayacniga iyo lahwiga iyo ee maaragta laga jeedsado shirkada ee inkastoo profit ay tahay laakiin waxaa jira wax la yidhahdo social responsibility oo xaq loogu leeyahay oo faa'iidada ummadda ay ka hesho qayb ka mid a dadka in loogu celiyo iyagoo dadku aysan dalban in lagu celiyo arrimahaas hadda inaga gobol ee, gaar ahaana garowe ee, runtii waxyaalo kale ayaa ka socda waxaa ka mid a shirkadu ay maalgelisay argada ka socota magaalada labadada dhinac oo lacag fara badan ay ku baxday ee, suuqa ayaa ka socda ee, marka arrimahaas oo dhan runtii waxaan muhiim ay u yihiin shirkada muhiimadda ay u leedahay iyo shirkadu inaysan ahayn dad lacag keliya raadinaya ee dad u naxaya bulshada inay yihiin waktiga oo gabagaba awgiis waan u mahadcelinayaa dhammaan raadiyo garawe guddiga tartanka qur-aanka muasasada alminhaaj dhammaan waa ini mahadcelinayaa waxaa kaloo aan muaxadeynayaa dadka ardada ah barnaamij arrimaha sayniska ama xisaabaadka in xoogga la saaro oo hadda ka muuqatay meelihii lagu hooseeyey tartanka inay ka mid ahayd dugsiyadii dhaxana in badan ee lagu dhacay wasalaamu calaykum waraxmatullah
aad ayuu mahadsan yahay cabdinuur waxaan jeclaa marka kan u yeero gudoomiyaha jaamacadda bari africa faracda magaalada garowe inaan siiyo kelmadii jaamacadda iyo kelmadda culimada sheikana sheekh maxamuud xaaji yuusuf sheika hadda daqiiqad lama siin karo laakiin culimada ayagaa dadka cadaalada amra marka waxaan filayaa inuu cadaalada ka raacayo halkaa daqiiq ayaa isna siinaya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mahad celinta allah kadib subxaanahu wa tacaala oo aynan ku galladaystay nicmooyin aynaan koobi karin oo ay ka mid tahay nicmat lcilmi watacliim ilahay baa mahad iska leh subxaanahu wa tacaala mahad celinta allah kadib waxaan salaamayaa dhammaan kasoo qeybgalayaasha xafladan aada iyo aada u qiimaha badan oo ugu horeeyo wasiirka warfaafinta ee dowladda puntland guddoomiyaha gobolka duqa caasimadda garowe taliyayaasha ciidamada ee culimada guddiyaalka xaafadaha guddiyaalkii ka qeybgelayay tartankii hadda jaamacadda ka dhacay meediyada ee guddiga tartankii ee dhammaaday mas-uulka ka ahaa socodsiintiisa iyo dhammaystirkiisa iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladdan waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaas kadib waxaan idinku soo dhaweynayaa dhammaan dowladda puntland hay-adaheeda kala duwan maayirka oo si gaara aan ugu xuseeyo maadaama magaalada garowe isagoo oday ka yahay shacabka reer garowe dhammaan waxaan idinku soo dhaweyneynaa hoolka jaamacadda bariga africa oo maanta xafladdii ugu horreysay ee nasiib u yeeshay in lagu qabto isla markaana ay nasiib u yeesheen iyagoo ku tartamaya labada xaafadood ee wadajir iyo xaafadda hodan ee runtii markii hore tartanku markuu bilowday hodan baan deganahay oo iyadaan la jiray laakiin markaan arkay xoogaha dheeshu inay dhinac kale u socoto dhinaca jaamacaddan u wareegay ilaan hoolku wuxuu ku yaallaa xaafadda wadajir marka idinkoo mahadsan hoolkan runtii weli ma dhamaystira sidaynu arkayno oo shaqadii waa socotaa waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu noqdo hoolka ugu waasacsan uguna qalabka fiican uguna dhamaystiran ee puntland insha allahu tacaala ilaa iyo hadda saan rajaynayno waana hool ummaddu ay leedahay inkastoo jaamacaddu haddii ay ku magacaaban tahay laakiin caasimadda garowe ayaa iska leh dowladda iyo shacabka iyo cid kastoo ummadda wax wax u qabanaysa ama barnaamij ummadda wax u taraya wadatana waa u furan yahay haddii ilaahay idmo insha allahu tacaala intaas kadib waxaan rabaa kelimadeeda inaan kusoo khatimo jaamacadda bariga africa oo ah jaamacaddii ugu horreysay ee laga asaasay puntland kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii faraceedan garowena la asaasay laba kun iyo sagaalkii bishii sagaalaad oo afar jirkiisii hadda waxaa uga dhiman bisha soo socota haddii ilaahay idmo runtii faracan garowe wuxuu ku tallaabsaday horumar aada iyo aada u weyn ilaahay baa ku mahadsan oo hawl runtii ilaahay subxaanahu wa tacaala tabantaabadiisa ayaa lagu gaaray hadday dhismayaal tahay hadday tahay ardada hadday tahay jawiga waxbarasho oo caasimada oo jaamacaddu ay wax ka bedeshay sanadkaana waxaa qalin jebiyey dufcaddii ugu horeysay boqol iyo labaatan arday oo dhammaan qaybaha bulshada ee magaalada garowe ka tirsan ayaa inoo soo qalin jebiyey dhawaana aan rajaynayno xaflad weyn haddii ilaahay idmo inaan hoolkan ugu dhigno iyadoo xafladaas qalinjibinta ardadaasna lagu xusayo haddii ilaahay idmana lagu furi doono jaamacadda bariga africa faraceeda garoowe maxaa yeelay si rasmi ah ilaa iyo hadda weli dowladdu inuu kuma furin marka jaamacadda bariga africa tacriif badan igama baahna lix kuliyadood ayaa hadda shaqaynayay waxaana lagu soo daray sanadkan laba kuliyadood oo cusub kuliyadda educationka ama tarbiyada iyo kuliyadda public administration ama maamulka ee bulshada kuliyaad kale markii iyagana hadba baahida ayay jaamacaddu la socotaay oo ay tixgelisaa marka dhammaantiin waxaan idin leeyahay jazaakum allahu khayran kuna soo dhawaada hoolka cusub ee jaamacadda bariga africa intaan hadalkayga ka bixin waxaan iska ilaaway tii maamulka keliyaan ka hadlay jaamacadda eh kelimadaydii culimanimo ee culimo ahaana kolleybaa sheekh maxamuud ayaa kelimaad oran doona waxaan isu dardaarmaynaa ilaa inaan ka cabsano subxaanahu wa tacaala jaamacadda bariga africana waxay isu xil saadhay inay soo saadho arday ku hubaysan laba arrimood tan hore waxaa weeye aqoon uu ku anfici karo ardaygu bulshadiisa iyo naftiisa iyo ummaddan wax badan uu ugu qaban karo tan labaadna ku hubaysan diin iyo caqiide saxiix ah iyo mabaadi qayim ee ka tarjumaya kitaabka qur-aanka ah iyo sunada nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo manhajkii salafu saalix marka dhammaanteena waxaan isu daaramana ilahay inaan ka cabsano maslaxadeenuna sida ay ku jidhaa taa weeye adduun iyo aakhiro wabillahi towfiiq sala allahuma calaa maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin
aada ayuu sheikhu mahadsan yahay waktigii salaada ayaana taagan waxaan rajeynayaa dadka sheekasi dambe ka codsanayaa in lasoo kokoobo sheekana sheekh maxamuud waxa uu nasii amray inaanu hadalka haddana ku sexdo sheekh maxamuud cabdiraxmaan ayaa isagana jeclahay inaa laakiin sheekha dambe inaan soo koobo ayaan ka codsanaya isagana deetana abwaan cawdgale ayaan jeclahay inaan ku sixijiyo isagana aan leeyahay gabiga soo koob salaadii duhur ayaana wada hayso oo dhammaantay aan nagu wadaa waajiba
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan kelmadda culimada halkan ku iraahdo marka koowaad waxaynu isu dardaarmaynaa rabbi subxaana wa tacaala cabsidiisa maxaa yeelay waxaynu ku badbaadayno adduun iyo aakhiraba waa cabsida rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahayna wuxuuna leeyahy wattaquu llaha lacalakum tuflixuun ilaahay ka cabsooda ilaahay markaad ka cabsootaan waxaad mudan tihiin inaad badbaadaan ood liibaantaan dadku haddaysan ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsoon adduun iyo aakhiro midna liibaani maayaan xagga aqoonta iyo cilmiga rabbi subxana wa tacala wuxu le wattaquu llaha wayucallimukum allah ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsooda ilaahay markaasuu wax idin baraya oo aqoonta iyo cilmigu waxaa aasaas u ah taqwada rabbi subxaanahu wa tacaala cilmiga sidaad og tihiin qur-aanka iyo rabbi subxaana wa tacaala diintiisu aada bay u qiimeeyeen wixii aayaadka qur-aanka ee soo dega ugu horeeyey waxay ku saabsanayd cilmiga iyo aqoonta iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakram aladii callama bilqalaq rabbi subxaana wa tacaala aayaadkii ugu horeeyey oo qur-aanka soo dega waxay ka hadlayeen qoraalka iyo akriska akriska iyo qoraalka akriska iyo qoraalkuna waa aalaadka cilmiga asaaliibtiisii weyaan waa skiliskii qofku u baahnaa inuu wax ku baranayo qur-aanka waxaa ku soo arooray ilaa toddoba boqol oo jeer maadada cilmigu waxay kusoo aroortay toddoba boqol oo jeer kelmadan cilmi iyo ishtiqaaqaadkeeda waad arkaysa ihtimaamka weyn qur-aanka uu siiyey waktigoo runtii aada u yar waxaan aada ugu faraxsanahay magaaladii garowe oo runtii ku tartamaysa xaafadaheedii aqoon iyo waxbarasho iyo jaamacaadkan runtii soo kordhay oo runtii anigu waagaan ogaa garow hadda jaamacadna ma aysan lahayn laakiin dugsigeeda sare iyo dugsiga dugsi dhexe meeshaan ku dhigtay ilaahay fadligiis maanta marka inay jaamacaadkii iyo xaafadihii oo in badan oo ka dambaysay hadda ay igaba dambaysay anigu hadda wadajir iyaan aqaanay halwadaag iyo waaberi intaasun baan aqaanay laakiin hadda hodan iyo waa wax iga dambeeyey iyo hodan laakiin hadda waxaan aada ugu faraxsan anigaa degan laakiin marka xoogaa baan uhiilinaya inkastoo nala ka raayo marka waxaan aada ugu mahad celinayaa madaxda wada dawladda raadiyo garowe bolis iyo qolooyinka insha allahu tacaala warbaahinta gobolka iyo degmada insha allahu tacaala oo runtii aada isaga xil saaray aada baad ugu mahadsantihin wajazakum allahu khayra
aada u mahadsan yahay doctor maxamuud cabdiraxmaan hore aada buu umahadsan yahay kelmadiisa qiimaha leh alaabwaan cawdgale ayaan jeclahay in markana aan texdiisa qiimaheeda dhegaysano laba iyo tobanka iyo toban daqiiqa saacaddu maraysaa saada duhur baa taagan abwaanka ayaan u yeerayaa abwaan haye
بسم الله آم، marka koobaad waa ka xumahay annagoo muddo badan iswar taagnayn magacayga ilaa aqoon waayo oo dhalinyarada xoogaa taa ma filayn marka labaad xafladan aada u quruxda badan iyo hoolkan sida aqal soomaaliga loo dhisay oo maabkii adduunka la moodo aqalkeenu lool iyo dhigu leeya hooyada soomaaliyeed aqalkay dhisi jirtay lool iyo dhigo ayuu lahaa iyo tiirkii adduunka ku taagnaa iyadaana hindistay haddana adduunku maabkii adduunka sida aqalkeeniibuu dhisay ummadan maanta isugu timi tartankan lagu xirayo ee kadis aqooneedkii dhex marayay xaafadaha magaala madaxda puntland ee garoowe degmadooda ee oo ay maanta guushii ku qaaday xaafada horseed hambalyo oo gacmaha maxaa idin haystaa meel haystan wadajir wadajir wadajir cafwan hal baan hadal kuma jiro hodan oo afar jeer koob qaadateena hambalyo idinkana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waktigu waa ciriiri waana gebagabo marka munaasabada xiritaankeedii baad igu dhawaysadeen igu dhawayseen raalli ahaalo suugaanta dhexdaa la geliyaaye tix yar oo waxbarashada ka hadlaysa iyo hal kelimo oo ka hadlaya tahriirta baan meeshan la soo istaag gulowla ilaahow adduunkiyooda aakhir ma moolaaye axad kula wadaaga ma jiro amarka mawlowe abuura makhluuqaatiyo ababshoodiye adiga arsaqda ugu qoray urka hooyadaye ajashana adow qariye iyo hoofsi iyo mawde axsankaaga kuma koobi karo ereyo suugane alxamdaan rabbow ku ceshiyo eebbe mahad weyn alxamdaan rabbow ku ceshiyo eebbe mahad weyne iminkana ujeedada tixdana yardayaye aragtida haddown baan rabaa inaan isharaye arday iyo aqoon daliban ereya taabsinayaha dantoodan rabaa inaan iftiishaaye ayaa dantoodan rabaa inaan iftiishaaye ubaxyo wilmada laga tire ohin laga dhawrey ubaxyo asaga dehatay iyo odagu kolkoshay ubaxyow ilaahugu galladay udug dhulkoodiye asaagii tartama waxa asaagii tartama waxa najaxa kii isqan badane inkaaga begsiga ayaad orod ku gartaye dhammaantiin aroortiyo waxqora idil dharartiba dabadeed akhriga waa sidaad ku aflaxaysaan dabadeed akriyo waa sidaad ku aflaxaysaane caruurtaas kalihii waxaa ku xiga aagii raaxabaaye u adkayso onkiyo dhirtiyo ogta gaajabaahe edebtiyo edebtiyo caruurtaas kalihii waxaa ku xiga aagii raaxabaaye usha isha fura irdaha maqalka iyo edebta kalmaysa isha fura irdaha maqalka iyo edebta kalmaysa abtirkaagu waa xaawo abtirkaa abtirkaiyo haybtaadu waadan faraxiise uma hawo wadiyaashadiiyo erelu khayrkiye ashahaado ruuxi qiraad ehel wadaagtane aqrabeyo xigal waxaad tihiin idilka soomaale ologiyo qofaad deritihiin eebahay tumane intaa waxaan ahayn barashadeed eber ka soo qaade ilbaxnimadu dhoof maaha iyo arab shishe ilbaxnimadu dhoof maaha iyo arab shisheeyaade arligeenu horo weeye oo udugna way gaare afka hoo yo iyo ciidda iyo amin dhaqankaaga abaalkana gud waa kii lahaa ababintaadii afartaa kelmo haddaan ka gudbo afar kelmo oo tahriirta maxaa ina ku keenay barbaartani tahriirtan ma iyagaa ku kala baxay mise waali tooraha tacadiga mahtalakada tadu dhaanta waayaa taakuleeyey oo dilay bal haddaan eegaynaa walaalayaalow carruurtan yaa diray yaa mayagaa iska tegey ma cid baa dirtay maxaa carruurtan inay tahriibaan u sabab ah awa number one war waxaa ahay macallinkii qur-aanka awa lacagta dusiga lacag ma hayo macallin lacag ma hayo
waxaan rabaa waxaan waa macalinkii dugsiga iskuolka baan baan baan aaba rabaa inaan lacagtii iskuolka lacagtii iskuolka lama hayo adba meelaan ka doono ma hayo lacagtii iskuolka
ururka korantay waa la keenay bal iga qabo lacagtii baa loo baahan yahay ha koronto lacaguma hayo anugu goosta haddaa rabtaan